haatanna waa barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waxaa inoo haya caashe ibraahim caashacuud iyo ibraahim xasan daandure
waa mar kale iyo barnaamijkeena xiisaa lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkanna dhambaalka aan ku bilaabayno barnaamijka waxa ay tahay warqad ugu horeeyo aabe hilowle ciise axmed iyo hooye siraad cabdi malabow cusmaanne hilowle ciise axmed hilowle ciise cabdi hilowle ciise iyo shamso nuurto xasan caasho dhammaan waa ilmo reer hilowle ciise waxa ay tahniyad u dirayaan daahir jamcaale iyo yusro hilowle ciise oo toddobiiy tobankii bishan janawari wiil ugu dhashay magaalada muqdisho waxaana ay leeyihiin allaha ka dhigo wiilkaasi kii soo barbaara oo dalkiisa iyo waalidkiiba anfaca aamiin waa tahay caasho dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray waryaheena v o a ee muqdisho waxaa sankaafi cabdiraxmaan qoyste aabe hilowle ciise hooyo siraad maxamed cabdimalabow cusmaan hilowle ciise axmed hilowle ciise cabdi hilowle ciise shamso hilowle ciise xasan hilowle ciise caasho hilowle ciise iyo dhammaanba reer hilowle ciise waxayna hambalyo iyo bogaadan u dirayaan daahir maxamed jumcaale iyo yusro hilowle ciise oo dhowaan wiil ugu dhashay magaalada muqdisho wiilkaasi oo loo bixiyey axmed daahir maxamed ayaa waxay leeyihiin noqo kii soo weynaada oo dadkiisa waalidkii iyo dalkiisaba anfaca aamin ayaan leenahay heesta ugu horreysa dhegeystayaashan u soo qabanaynana caasho waa nafsi iyo codkii maruun maxamed
xayntiyo isbareeyey waayaha lamagooyo xeese xaqa uga dambeeyey maxaasiigu xeebe mafoga warayda Thank you.
intaas haddaanu ku dhaafno codka fanaanada marwe maxamed iyo heesta nafsi ibraahim oo bal dhambaalka xiga noo soo qabo dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray maxamed axmed yuusuf waxa uu jecel yahay inuu salaamo aabe axmed yuusuf cali iyo waxa uu yidhi aabe maxamed yuusuf cali iyo carruurtiisa iyo aabe nuux yuusuf cali iyo carruurtiisa iyo eedo xaawo yuusuf cali iyo carruurteeda iyo aabe cabdi yuusuf cali iyo carruurtiisa iyo hooyo khaliijo aadan maxamed iyo abti cabdi aadan maxamed iyo carruurtiisa waxa ay kala joogaan dhammaantood soomaaliya kenya iyo maraykanka waxaan filayaa inay ku dhegeysanayaan heesta igtaan soo qabtaa ibraahim oo mise dhambaalka noo akriya ku xiga heesta xigta noo soo qaba casha waa tahay waxaan soo qabanayaa codadka labada fanaan cumar xasan ruuraaye iyo xareedo ismaaciil duniya heesta ay wadajirka u qaadaan ee sharad kusoo dhowaada
shirka dumar miyaa galay hortayaad la shawrta ayad kala shishubataan makuushii ka dhaamin sheekhaag waa kuma shirka dumar miyaa galay hortayaad la shawrta ayad kala shishubataan makuushii ka dhaamin sheekhaag waa kuma shidaankaagu kulula shidadaadu badana shidaankaagu kulula shidadaadu badana talada shakaalaba sheeshada maxaad goysaa shaytaankaagu kulula shidadaadu badana shaytaankaagu kulula shidadaadu badana talada shakaalada shanshada maxaad goysaa sharadkaynu dhiganaba horta maxaad u sheegtaa sharadkaynu dhiganaba horta maxaad u sheegtaa maxaad maxaad u sheegtaa sharadkaynu dhiganaba horta maxaad u sheegtaa sharadkaynu dhiganaba horta maxaad u sheegtaa maxaad maxaad u sheegtaa Thank you.
dhexdan degayba madi garan waynaad hashiishaysaa dhexdan degayba madi garan waynaad hashiishaysa waynaad hashiishaysaa dhexdan degayba madi garan wayna kaashiishaysa dhexdan degayba madi garan wayna kaashiishaysa wayna kaashiishaysa
libaxuba ka shiishe sharka kumaca ka garida sharad wuxuu ku qaada inuu buuda shaaciran daqba uu shareera libaxuba ka shiishe shabka kumaca ka garida sharad wuxuu ku qaada inuu buuda shaaciran daqba uu shareera anna waxaan shintiriyoon sharaf kugu hagoogaba anna waxaan shintiriyoon sharaf kugu hagoogaba sawdigan shuwaalkiyo shantay farag kaagudan anna waxaan shintiriyoon sharaf kugu hagoogaba anna waxaan shintiriyoon sharaf kugu hagoogaba sawdigan shuwaalkiyo shantay farag kaagudan sharadkaynu dhiganaba horta maxaad u sheegtaa sharadkaynu dhiganaba horta maxaad u sheegtaa maxaad maxaad u sheegtaa sharadkaynu dhiganaba horta maxaad u sheegtaa sharadkaynu dhiganaba horta maxaad u sheegtaa maxaad maxaad u sheegtaa
waxaan kala shubaya heeda uga baaqa halayga shareerane qof shinkii dhammaadiyo shalay miyaa la soo celin waxaan kala shubaya heeda uga baaqa halayga shareeran qof shinkii dhammaadiyo shalay miyaa la soo celin Shiro ujeedada shanta dhaban ka saaro Shiro ujeedada shanta dhaban ka saaro Midi kale ayaaba shimbira ana weydii
waa tahay sharadkeenu dhiganaba horta maxaad u sheegtaa codadkii cumar xasan ruuraaye iyo xalada ismaaciil duniya ayaan intaas kaga gudbaynaa dhambaalka xiga noo soo qaba caasho waxa uu naga soo gaaray awoowe maxamed nuur cadde xaaskiisa iyo carruurtiisa ayay xaawo nuur cadde iyo carruurteeda awoowe cali xaashi nuur cadde xaaskiisa iyo carruurtiisa ayay maryan cali shabeel iyo eedo shaqlan cali nuur cadde saygeeda iyo carruurteeda eedo siciido aadan nuur cadde saygeeda iyo carruurteeda eedo duc maxamed nuur cadde saygeeda iyo carruurteeda baa la yidhi iyo sidoo kale waa eedooyin baa warqadani ka wada buuxa iyo walaalo eedo waxaa ku jirta abshiro maxamed nuur cadde saygeed iyo carruurteeda adeer carato aadan nuur cadde xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo adeer axmed maxamed nuur cadde xaaskiisa iyo carruurtiisa adeer bashiir cali xaashi nuur cadde xaaskiisa iyo carruurtiisa walaal axmed cabdulaahi jire iyo sidoo kale walaal baa la yidhi cabdinaasir cabdille maxamed iyo adeer jaamac maxamed nuur cadde xaaskiisa iyo carruurtiisa adeer cabdulaahi maxamed nuur cadde jire buu ku magac dheer yahay xaaskiisa iyo carruurtiisa warqaddu way dheer tahay hase ahaatee waaban dhameeyey waxaa ugu dambeeya adeer jimcaale maxamed nuur cadde xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo adeer timayare cali nuur cadde xaaskiisa iyo carruurtiisa dhammaan reer nuur cadde oo kala jooga u k u s a africa soomaaliya iyo meelo kale waxaa layidhi waxay kala joogaan africa iyo soomaaliya africa iyo soomaaliya laba ay u kala qaadeen waa tahay waxaan u gartay kaasi waa dhulkii hooyo isaga mar walba waa gaar waxay tahayna dhalasho hawada u marinayaan aabe cabdiraxmaan cali xaashi iyo marwadiisa fartuun cabdulaahi oo ay gabar igu dhalatay magaalada gaalkacyo taariikhdu markay ahayd toddoba iyo tobankii bishan january ee sanadkan laba kun sideed iyo toban soo barbar ayay leeyihiin ducadana waxaa la yidhi waa idinka caasi iyo daandire waataa gabadhaasi gaalkacyo ku dhalatay waxaan u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhiga midii soo weynaata waalidkeed dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba wax u tarta aamiin aamiin xaggii heesaa waxaan idin soo qabananaa codkii maxamed suleyman وعذر شعيكو وعليم لسان قلت لها إذابي وعذر شعيكو وعليم لسان قلت لها إذابي عن تربينا شداديو المسيدو قلعي وغيث لها دقيق عن سربنا شداديو للمسجد وقالاي وغيب الدبابي dumarku culmadii dilay inuu dumarka heejo ibkooda wada tiray wadeaniwe miyad caumutay مقلعيديو عفشي وقاديو قلو عرار عيمدي عد مقلعيديو عفشي وقاديو قلو عرار عيمدي gulcaaran carbaadaney adeegaag sodowandhadu ariir furujuwaniye gulcaaran carbaadaney adeegaag sodowandhadu ariir furujuwaniye carca rabkinaan maray canan ciladeeda karin awada cadilanay wacdii aniguye miyad caawmutay cadyahanka dunida cidig kumay waarti caddiyu iska dumu cadyahanka dunida cidig kumay waarti caddiyu iska dumu nafsi waa cawaano waa coliya gulufo cidla kuma dhaxaaye nafsi waawano waacoliye gulufo cidla kuma dhaxaaye ceeri yan sideedii inuu cudurku kuudhumo gaagayaa tiri waadii aniguwe miyad caawmutay وعذر جعيلكو وعليم لسان والكلاقة عبادي وعذر جعيلكو وعليم لسان والكلاقة عبادي عن تربينا شتاديو الميسدو قلاي وغيس الزدادي عن سربنا شتاديو المسكدو قالاي وغيس الزبادي مرفوع بالمديد لي إنه تمرتعي جوق عرفت خذون أذكري وعدي أنيوي لأصحاب
waa tahay dhankii waa tahay dhankii dhambaalada haddaan dib ugu noqono caasha dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray cabdiwaaxid macalin isxaaq iyo aadan daahir cabdi diyeshe iyo aabbe daahir cabdi siyaad indhoceel iyo hooyo xabiibo maxamuud cusmaan iyo cusmaan daahir cabdi indhoceel iyo doctor cabdulaahi daahir cabdi indhoceel yaasiin daahir cabdi indhoceel iyo farxiyo daahir cabdi indhoceel iyo hooyo xaliimo rooble faalax iyo waxay yidhaahdeen maxamed cusmaan cumar iyo xasan cusmaan cumar iyo cali cusmaan cumar iyo canab cusmaan cumar iyo cabdinaasir cusmaan cumar iyo ha ka tegana bay yidhaahdeen mahad faarax cali cusmaan faarax cali iyo farxiyo faarax cali iyo ugu dambaysta dahaabo faarax cali asxaabtaasi waxay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacladeeda waxayna jecel yihiin in ay hambalyo hawada u mariyaan garaad cusmaan cumar iyo faadumo nuur cabdi oo dhowaan arooskooda uu ka qabsoomay magaalada muqdisho waxayna leeyihiin arooskiina ha noqdo mid aad u aydaan ee banaheeda kala siiyo ubad kheyr qaba aamin ayaan leenahay anigana aamin ayaan raacinaya intaadan heesta xigta ibraahim oo soo qaban aan raaciyo dhambaalkan assalaamu calaykum waa lagu soo bilaabay v o a wacalaykum asalaam taaniid aroos oo farxad le waxaa diraya baa la yidhi aabe cayris aabe maxamed guraase hooyo kaltuuma macalin xasan hooyo ruqyo macalin xasan iyo dhammaan reer macalin xasan hooyo faadimo cabdi hooyo xariiro cabdi eedo mahado eedo fawsiyo aamine maxamed guraase sakariya maxamed guraase samsom maxamed guraase dhammaan reer maxamed guraase alfanaan f j salim waa la yidhi iyo cali xariir cabdi iyo cabdiraxmaan maxamuud iyo cabdirasaaq axmed iyo cumar aadan korow axmed cadow iyo sidoo kale axmed cali cumar dhammaan kooxda baa la yidhi kubadda cagta ee white eagles f c xagee ka dhisantaha kooxdaas inay noo soo raaciyaan baa fiicnayd dadkan waxay kala joogaan baa la yidhi wajeer gaar ahaan baa la yidhi boqore waxaanay tahniyad u dirayaan boqorka iyo boqoradda faraska iyo geeyada baa la yidhi faarax maxamed guraase iyo mahado siyaad santuur oo meherkoodu ka dhacay boqore baa la yidhi ducadana waa v o a meherkaasi waxaan u rajaynaynaa ibraahinow in ilaahay uu ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayo ee ubadka wanaagsan ee kheer kalena lagu kala helo aamiin heestana noo raaca casho waa tahay waxaan soo qabanayaa hees waayo waayo weliba dhegeystayaasha aanay waayadan maqal aniga qudhaydana muddo dheer ibraahim oo iigu dambeysay waa heestay casho waa heesta halku dhegeedu yahay waa iska xaal adduun waa iska xaal adduun adduun haye aad iyo aad waad lo heeshay waxaa ku luuqeynaysa fanaanada codka macaan khatra daahir cige
Kadimada
waa iska xaalo duuniga oo codkii khatrada heer raaciga ayaan taas kaga gudbaynaa xaggii dhambaalada waxaa noo baaqaya awowe maxamed nuur cadde iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo ayo xaawo nuur cadde iyo caruurteeda iyo awowe cali xaashi nuur cadde xaaskiisa iyo caruurtooda iyo ayeyo maryan cali shabeel iyo waxay yidhaahdeen eedooyin shaqlan cali nuur cadde seegeeda iyo caruurtooda saciido aadan nuur cadde seegeeda iyo caruurtooda duco maxamed nuur caddeseegeeda iyo caruurtooda iyo waxa ay yidhaahdeen abshiro maxamed nuur caddeseegeeda iyo caruurtooda iyo adeero carato aadan nuur cadde xaaskiisa iyo caruurtooda iyo adeer axmed maxamed nuur cadde xaaskiisa iyo caruurtooda iyo adeer bashiir cali xaashi nuur cadde xaaskiisa iyo caruurtooda iyo axmed cabdulaahi jiire iyo cabdinaasir cabdulle maxamed iyo adeer jaamac maxamed nuur cadde iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo adeer cabdulaahi maxamed nuur cadde jire xaaskiisa iyo caruurtooda iyo adeer jumcaale maxamed nuur cadde xaaskiisa iyo caruurtooda iyo ugu dambeysta adeer timayare cali nuur cadde xaaskiisa iyo caruurtooda dhammaan reer nuur cadde oo kala jooga u k maraykanka africa waxa ay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan cabdiraxmaan cali xaashi iyo fartuun cabdulaahi oo gabadhi ugu dhalatay magaalada gaalkacyo waxaana ay leeyihiin gabadhaas allah ka dhigtii soo barbaarta oo dadkeeda iyo dalkeedaba facday aamin ayaan leenahay anigan aaminayaan raacinaya dhambaalkana waa tahaniyad aroosoo farxad leba ciwaan looga soo dhigay waxaana diraya dhammaan reer maxamed cali finiishe iyo dhammaan reer jaamac cumar mubaarak leyl warsame xaaskiisa maariya daahir suule baa layidhi iyo cabdiweli faarax jaamac xiirey daalac jaamac xaaskiisa khatraac cabdi iyo caruurtiisa kaafi maxamuud dhimbil xasan cabdi cumar xuseen bedel kaafi buldhe baa layidhi iyo xaaskiisa xaliimo xirsi cabdiraxiin faarax iyo guddoomiyaha duurjoogta baa layidhi waa taa abwaane cabdinaasir barkhadle dhammaan dadkana waxay tahanid aroos u dirayaan oo aan lasoo koobi karin boqorka iyo boqoradda baa layidhi faraska iyo geeyada usha iyo deerkeedana way ku dareen waa tahay waa sheekh daahir maxamed cali finiishe iyo afadiisa baa layidhi hibaaq jaamac cumar oo meherkoodu uu ka dhacay sagaal iyo tobankii bishan janawari ee sanadkan laba kun siddeed iyo toban caasimada dalka kenya ee waa magaalada nairobi ducada waa daanduray baa layidhi iyo caashucuud daanduray maanta o dhan baana furanaya bal nairobi ducada ducada dhamaystir waa tahay arooskaasi nairobi ka dhacay waxaan leeyahay allah barakeeyo oo ha ka dhigo kii lagu kala helo ubad khayr qaba waxaan dhegeystayaasheenna caasha usoo qabanaynaa heesta naruuro iyo codkii maxamed saciid bikey dabcan barnaamijka hambalyada iyo heesaha toddobaadkana iyada ayaa gebagaba u noqonaysa ibraahimo intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doonana haddiyaa leedmo waa ibraahim xasan daandurey iyo caashi ibraahim aadan caashi cuud waxaan idinkaga tegaynaa labada iyaduba sidaa iyo nabadgelyo igadaanaqtayda hadallada nacbeerka igadaanaqtayda hadallada nacbeerka maanaanan ku baxay danka siiyey naaqusay danka siiyey naaqusay igadaanaqtayda hadallada nacbeerka igadaanaqtayda hadallada nacbeerka maanaanan ku baxay damka siiyey naaqusay damka siiyey naaqusay mana mana naqiyo roob nabaad le kaararay idarkiyo jacaylkii jacaylkii manaa u neefuray manaa ninkii baray ninkii baray ka naqaystay kayrkee
amaana naqyo roob nabad le kaararay darkiyo jacaylkii jacaylkii maanaa unii furay maanaa ninkii baray ninkii baray naqayse qayrkee nolosha sidaase maxaad iiga naxisaa qalbi aan namnabayaa mujisaa xasuuste imiyay u soo noqon u soo noqon maalmihii naruuradu nolosha sidaase maxaad iiga naxisaa qalbi aan namnabayaa mujisaa xasuuste dibiyay u soo noqon u soo noqon maalmihii daruuradu igadaa naftayda hadallada nuxuusta igadaa naftayda hadallada naxuusta maanaa nasiibkiyo qadar qoran nagen kara qadar qoran nagen kara igadaa naftayda hadallada nuxuusta igadaa naftayda hadallada nuxuusta maanaa nasiibkiyo qadar qoran nageyn kara qadar qoran